بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال المؤلف رحمه الله فصل والمعتده على ضربين متوفى عنها وغير متوفى عنها والمعتده مد عده ترسنيس على ضربين ولا نوع متوفى عنها mid laga dhintay wagayru mutawafaa canhaa iyo mid aan laga dhiman falmutawafaa canhaa midda laga dhintay oo ninkeeda dhintay ida in kaanat xaamilan hadday xaamilo tahay fa ciddatuhaa ciddadeedu waxa waye biwadci lxamli inay dhigto xamligii bimacnaa inay dhashowa wain kaanat xaa'ilan haddaysan xaamilo ahayn alxaa'il waa hayru lxaamil fa ciddatuhaa ciddadeedu arbacatu ashhurin waa afar bilood wa cashrun iyo toban wagayru lmutawafaa canhaa midda aan laga dhiman in kaanat xaamilan hadday ayadu xaamilo tahay fa ciddatuhaa biwadci lxamli tii horay la mid tahay wain kaanat xaa'ilan haddaysan xaamilo ahayn wa hiya min dawaati lxaydi ooayna ka mid tahay dumarka caadada u saaxiibka ah fa ciddatuhaa ciddadeedu halaaatu quru'in waa saddex qur'i wa hiya alaطhaar quru'duna wuxuu yidhi waa alaطhaar waa tahaarooyinka wain kaanat sagiiratan hadday tahay mid yar ow aayisatan ama ay tahay mid quusatay fa ciddatuhaa ciddadeedu alaaatu ashhurin waa saddex bilood fasligan shiikha wuxuu uga hadlayaa almuctadda fuqahada qaarna waxay u baabeeyaan baabu lcidad alcidad bimacnaa waa alcidda ciddooyinka ay dumarku tirsadaan shiikha raxmatullahi caleyh wuxuu yidhahday almuctada calaa darbayni dumarka ciddo tirsada waa laba qaybood gabadhu markay ciddo tirsanayso mar waxaa keena mowt iyo geeri ciddada oo ninkiiaa ka dhimanaya marna inay ciddo tirsato waxaa keenaya waa alfiraaq oo ay kala tagaan ayadii iyo ninkii qabay ay kala tagaan baabkaa marka wuxuu ku saabsan yahay dumarka ciddo tirsada laba u kala qaaday mid laga dhintay iyo mid aan laga dhiman tan laga dhintuu ku hormaray oo wuxuu yidhi gabadha laga dhintay hadday xaamilo tahay ciddadeedu waa inay xamliga dhigto fa ciddatuhaa biwadci lxamli w wa ulaatu laxmaali ajaluhunna an yadacna xamlahunna allah subxaana wa tacaala sidaasuu leeyay wa ulaatu laxmaali kuwa urarka u saaxiibka ajaluhunna ajashoodu an yadacna waa inay dhigaan xamlahunna ajaluhunna macnaheedu waa muddatu ciddatihinna muddada ciddadoodu waxa waye an yadacna xamlahunna inay xamligooda dhigaan bimacnaa waa in ay dhalaan haddii marka gabadha uurka lahayd ay dhasho dhalidaasi ay dhashaa ciddadeedu ku dhammaanaysa waa hadday uur leedahay haddaysan uur lahayn kuwa caadada qabana ay ka mid tahay wuxuu yidhahda haddaysan uur lahayn ciddadeedu waa afar bilood iyo toban maalmood waa gabadha laga dhintay labadaas qaybood ay u qaybsamayaan gabadha haddii laga dhinta laba arrin midkood way imaa inay xaamilo tahay imaa inay xaa'il tahay alxaamil waa midda uurka leh alxaa'ilna waa midaan uur lahayn haddii ay xaamil tahay ciddadeedu waa biwadci lxamli way haddaysan uur lahayn ciddadeedu waa afar bilood iyo toban maalin waaladiina yutawafawna minkum wayadaruuna aswaajan yatarabasna bianfusihinna arbacata ashhurin wa cashra allah subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay kuwa laga dhimanaayo oo raggoodu ay dhimanayaan iyo nimankii qabay yatarabasna bianfusihinna waxay sugayaan oo ay u basaasanayaan nufuustooda arbacata ashhurin afar bilood wa cashran iyo toban maalin waa binasi lqur'aan waa haddaysan uur lahayn waxaana soo gelaya midda afarta bilood iyo tobanka maalmood ciddo tirsanaysa laba iskugu jirtaa miduu u galmooday ninkaa dhintay iyo miduusan u galmoon labadu waa ciddo tirsanayaan markuu allah subxaana wa tacaala leeyahay idaa nakaxtum lmu'minaat uma طallaqtumuuhunna min qabli an tamasuuhunna famaa lakum calayhinna min cidda taasi waa midii la furay wa ma aha midda laga dhintay midda laga dhinto ou ninku ka dhinta asoon u galmoonin waxay la mid tahay midda u galmooday la mid tahay xagga ciddada iyo xagga miiraadka iyo dhaxalkaba marka والذiina يتوفوna miنكم ويdaruuna أزواaجا يترabصna بأنفuسihina أربacaةa أشهر وcaشhرا waxaa soo gelaya الmadخuل بها والغayr الmadخuل بها midii loo galmooday iyo midaan loo galmoon labadaba waa ku jiraan laakiin waxaa ka baxaya cumuumka aayaddaasi midii uurka lahaydaa ka baxaysa cumuumka aayaddan ku jira waladiina yatawafawna minkum wayadaruuna aswaajan waxaa laga soo khasisayaa oo laga soo reebayaa ulaatu laxmaal oo aayadda kale ilaahay ku soo reebay wa ulaatu laxmaali ajaluhunna an yadacna xamlahunna ulaatu laxmaal ayagana markaa dhan ka fiirso waa caam oo waxaa soo gelaya midii la furay iyo midii laga dhintay labadaba marba hadday gabadhu uur leedahay ciddadeedu waa intay ka dhalayso waa haddii ay dhasho ciddadu way ka baxaysaa ama ninkeedu ha dhinto ama ha furo hadday mar uur leedahay gabadhan laga dhintay oo ninkeedu dhintay uurkana leh inay ciddo tirs yani ciddadeedu inay tahay biwadci alxamli waa madhab اljumhuur ciddadeedu inay tahay biwadci alxamli waa madhab اljumhuur ibn cabaas radia allahu canhu waa khilaafay waxaana laga soo naqliyey inuu yidhaahday waxay ciddo tirsanaysaa labada yacni ajal midooda dheer ayay ciddo tirsanaysaa labada ajal wuxuu ula jeedaa gabadhu markay uur leedahay midna waxa waaye ciddadii ay tirsanaysay gabadhii laga dhinto arbacata ashhurin wa cashran ah midna waxa waaye inay ciddo tirsato ciddadeedu ay tahay intay ka dhalayso labadaasaa meesha taalla soo maa wuxuu leeyahay labada midab mar walba fog ayaa ciddadeeda laga dhigaya waxaa dhici karta mar xamligu inuu dhow yahay dhalmadeedu inuu dhow yahay oo ay fog tahay afartii bilood iyo toban maalin marna waxaa laga yaabaa afar iyo toban afar bilood iyo toban maalin inay dhowdahay oo intii ka dhalaysa ay dheer tahay labadaba waa dhacdaa oo maalan gabadhu haddii ay tahay uurkeeda saddex bilood oo kale maalan haalibanna waxay gaaraan sagaal bilood meeqaa u dhiman lix biloodaa u dhiman almutawafaa canhaa zawjuha ee aan uurka lahaynna meeqo waayo ciddadeeda afar bilood iyo toban maalin idaa afar bilood iyo toban maalin iyo lix bilood lix biloodaa dheer calaamada ibnu cabaas wuxuu leeyay lixda bilooda markaanoo kale loo qabanaya waxaa kaloo suuragala in mararka qaar xamliga uu gaaro sanad waxaa suuragala inuu gaaro afar sano waa soo marna hadda ka hor afar sano inay jireen dumar ku dhalay maxamed bin cajlaan afar sano ayaa maaragtay ay hooyadii uurka ku waday haddii maalan taasoo kale marka ninku uu ka dhinto afartaas sano ciddada waa ku jiraysaa ilan wa ulaatu alaxmaali ajaluhunna an yadacna xamlahunna qowlka marka dhahaya abcadu alajalayn ayaa mar walba loo qaadayaa waa qowl marjuux oo laga raajixsan yahay waxaana raajixa madhab اljumhuur gabadhu mar hadday uur leedahay wa ulaatu اlaxmaali ajaluhunna an yadacna xamlahunna ama ha u dheeraato ama ha u dhowaato haddii maanta ninkeeda uu dhinto berrina ay dhasho markay berri dhashaayo waa ciddadu waa ka baxday berri hadday dhasho ciddadu waa ka baxday fuqahada qaara waxay waxaa suuragala meydka weli yaallaba inay ciddada ka baxdo oo ninkiiba aan la aasi oo markuu hadda naftu ka baxdo daqa saacado kadib hadday dhasho ciddadeedu waa dhammaatay ciddadeeda waxay ku dhammaata saacadahaas kooban waxaa suuragala mararka qaar inay sanad noqoto inay sideed bilood noqoto inay sagaal noqoto calaa kullin waqti maxduuda ma lahan laakiin wa ulaatu laxmaali ajaluhunna an yadacna xamlahunna mar walba taasay la fiirinaya gabadha ninkeeda dhinto ee uurka leh waxay ciddo tirsanaysaa intay ka dhalayso midda aan uurka lahayn ayada ajasheeda waa caddah yacni ciddadeedu waa afar bilood iyo toban maalin waa inay dhammaysato w taa waa midii laga dhintay wagayru lmutawafaa canhaa midda aan laga dhiman hayru lmutawafaa canhaa waa midii la furay ama ayada iyo ninkeeda lagu kala geeyey bilicaan licaan lagu kala geeyey licaanka waa soo marna sooma inay ku kala tegayaan ama la laga fasakho gabadha iyo wixii la mid a dhammaan waxay soo gelayaan hayru lmutawafaa canha midii aan laga dhiman in kaanad xaamilan hadday xaamilo tahay fa ciddatuhaa biwadci lxamli midii horay la mid tahay hadday xaamilo tahay midaan aan laga dhiman ay ninkeeda kala tageen ciddadeedu waa inay dhasho wa in kaanat xaa'ilan haddii aysan uur lahayn wa hiya min dawaati alxiyadi oo ay ka mid tahay dumarka caadada u saaxiibka haddaysan uur lahayn aan la kala qaadayaa kuwa caado u saaxiiba iyo kuwaan caado u saaxiib ahayn hadday caado u saaxiib yihiin fa ciddatuhaa halaaثatu quruu ciddadeedu waxaa waaye buu yidhi saddex qur'i wa alquruu buu fasiro wuxuu yidhi wahiya alaطhaaru waa طahaarooyinka buu yidhi waa calaa madhab shaaficiya wa bacdi alculamaa madhabkay qabaan wa masaladan waa masala khilaafiya bayna alculamaa alquruu ma alaطhaar baa loola jeedaa mase waxaa laga wadaa alxiyad yacni caadada dhiigga caadada miyaa loola jeedaa mase waxaa laga wadaa طahaarada khilaafaa jira bayna alculamaa khilaafkooduna waa ballaaran yahay fi hadihi اlmasala kelimadda alqur fii lugati اlcarab labada waa loo isticmaalaa duhrigana qur'i waa la yidhaahdaa xaydkana qur'i waa la yidhahdaa fii lugati اlcarab idan lafdigan lafdi mujmala waay lafdiga markuu mujmal yahay labada macno waa u siman yihiin labada macno u ixtimaalayo waa calaa wajhin sawaa labadii macno ee ugu sinaa hadda markaan qur'i sheegno waxaa u siman inaan dhahno waa xayd iyo inaan dhahno waa duhri maxaa kala saari kara marka waa inuu murajix jiro waay daliil kala rajaxaya waa inuu jiro daliil kala rajaxaya hadduu jiro midka daliilka rajaxaa la qaadanayaa culummada dhahaysa qur'iga waxaa loola jeeda alxayd waa madhab jamaaco fara badan oo saxaabada ka mid a ay qabaan waxaa ka mid a culimmada saxaabada loo tiiriyey abubakar radi allahu can cumar iyo cuhmaan iyo cali khulafaa raashidiin madhabkooda waa waana madhab ibni cabaas iyo keyrkood jamaaca min alculamaa ayaa qowlkaa qabta in lagu fasiro bimacna alxayd qolo kalena waxay qabtaa in lagu fasiro bimacna duhr qolada tidhi bimacna alxayd ayaa qur'iga lagu fasirayaa qowlkooda raajixa sababtu waxa waaye nebiga sala allahu calayh wasalam xaydka wuxuu u isticmaalay qur'i buu u isticmaalay oo markuu ka hadlayay gabadha caadada qabta wuxuu yidhi tadacu salaata ayaama qur'ihaa salaada ayay ka tegaysaa ayaama qur'ihaa ayaama qur'ihaa maxaa loola jeedaa waa ayaama xaydihaa maalmaha xaydkeeda marka meeshaa waxaa ka cad luqada shaarica ama luqada sharciga ee fi lqur'i inay tahay bimacna alxayd sida marka sheikha halkan ku sheegay waa qowlka shaaficiyadu ay qabaan waana qowl marjuuxa in adhaar lagu fasiro waxaa ka raajaxsan in caadada lagu fasiro wa in kaanat sagiiratan haddii ay tahay mid yar marka haddii gabadhu ay tahay mid xayd u saaxiiba oo caadadii leh ninkeedana ay kala tagaan waxay ciddo tirsanaysaa halaaثata quruu waa midda la furay wa waxay ciddo tirsanaysaa halaaثata quruu saddex qur'i ayay ciddo tirsanaysaa saddex xayd bimacnaa waa saddex jeer inay caadadu soo marto ay ka daahir noqoto qaaliban saddexdaas qur'i meeqa bilood ay qaadataa fi lghaalib waa saddex bilood wa in kaanat sagiiratan haddii ay tahay mid yar ow aayisatan ama ay tahay mid quusatay midda yar caado ma leh macnaa caadadii maysan gaarin ow aayisatan ama ay tahay mid quusatay oo caadadu ka go'day fa ciddatuhaa ciddadeedu halaaثaةu ashhurin waa saddex bilood wallaa-ii yaisna min almaxiidi min nisaa'ikum in irtabtum faciddatuhunna halaaثaةu ashhur wallaa-ii lam yaxidna allah subxaanaه wa tacaala wuxuu leeyahay kuwa ka quustay min almaxiid caadada ka quustay ee min nisaa'ikum ka mida in irtabtum faciddatuhunna halaaثaةu ashhur haddaad shakisaan ciddadoodu waa saddex bilood saddex bilood ay ciddo tirsanayaan wallaa-i lam yaxidna iyo kuwa aan xaydin ay caadadu ku dhicin ayaguna waa la xukun waa halaaثatu ashhur wاlmuطalaqatu midda la furay qabla dukhuuli bihaa intaan loo galmoonin ka hor laa ciddata calayha wax ciddaa dusheeda ma ahaanin buu middaan loo galmoon waa laba nooc middaan loo galmoonin ee ninka uu ka dhintay intuusan u galmoonin taa cidda ma leedahay a cidday leedahay ciddadeedu waa arbacatu ashhurin wa cashar middii aan loo galmoonin oo ninka ay kala tageen kuma kala tegin bilmowt iyo geeri waa furay maalan ciddo miyuu ku leeyahay laa ciddata calayha miduu ka hadlaya sheekh waa midda marka wuxuu ku yidhi walmuطallaqatu qabla dukhuuli biha midda la furay ma aha midda laga dhintay midda la furay intaanan loo galmoonin ka hor laa ciddata calayha wax ciddaa dusheeda ma ahan taasna waa binasi lqur'aan idaa nakaxtum lmu'minaat uma طallaqtumuuhuna min qabli an tamasuuhunna famaa lakum calayhina min cidda dushooda wax ciddaa idinkuguma sugnaanin ciddo kuma lihidin wey wa ciddatu اlamati addoonta ciddadeedu bilxamli uurka markay ciddo tirsanayso ka ciddati alxura waa xorta ciddadeedoo kale yacni addoonta uurka leh ciddadeedu waxay la mid tahay midda xorta ah ciddadeeda midda xorta ah ciddadeedu maxay ahayd hadday uur leedahay ajaluhunna an yadacna xamlahunna saas ahayd soo maaha addoontiina waa la mid wa biliqraa'i an tactadda biqur'ayni haddii ay ciddo tirsanayso bilaqraa' oo quriga hadda aan soo marnay waxay ciddo tirsanaysaa buu yidhi biqur'ayni laba quri ayay ciddo tirsanaysaa midda xortaas maadaama ay saddextaa tan waa labo wa bishuhuuri bilaha can ilwafaati yacni mid dhimashada laga dhintay bilaha ay u ciddo tirsanaysa waxaa waaye an tactadda inay ciddo tirsato bishahrayni laba bilood wa khamsi layaalin iyo shan maalmood middii xorta ahayd meeqay ciddo tirsanaysay uu ninkeeda dhintay afar bilood iyo toban maalmood soo maa kala bar marka afar bilood iyo toban maalmood haddii la kala baro waxay noqonaysaa laba bil iyo shan maalmood waa nuskeed wey waxayna ka qiyaasanayaan oo addoonta nus looga dhigayaa xagga xadka sida nus looga dhigay fa calayhina nisfu maa cala almuxsanaati yacni dushooda waxaa ah maa cala almuxsanaati min alcadaab oo laylagu ciqaabayo wa can ialaaqi alaaqana an tactadda waa inay ciddo tirsata buu yidhi bishahrin bil wa nisfin iyo bil barkeeda alaaqa markay ka ciddo tirsanayso saddex bilood sooma ahayn midda aayisada ah iyo midda yarta ah saddex bilooday ahayd tanna bara looga dhigay yani waa la kala baraya saddexdii bilood aa la kala baraya saddex bilood haddii la kala baro meeqay noqonaysaa hal bil iyo bar fa in ictadat hadday ciddo tirsato bishahrayni laba bilood kaana awlaa sidaasaa awlaysan buy hadday laba bilood ka dhigatana waa sida awlaysana sii fiican haddii ay doontana bil iyo bar ayay ka dhigan kartaa wayajibu waxaa u waajiba faslun wayajibu waxaa waajiba lilmuctadati arajciya midda ciddada tirsanaysa alrajciya ee rajciyada ah alrajciya maxaa ku baxaya albaa-ina ayaa ku baxaysa midda ciddo tirsanaysa ee rajciyada ah waxaa u waajibaya oy ninka ku leedahay alsuknaa wannafaqatu waxaa u waajibaya deegaan iyo nafaqa u waajibaysa ninka hadduu xaaskiisa furo furiinkaasina uu yahay mid rajciya intay ciddada ku jirto waxaa ku waajiba deegaankeeda iyo nafaqadeeda sida markuu qabo kala waayo wayajibu waxaa u waajibaya lilbaa-ini midda baa-inada ah oo la furay dalaaq baa-ina waxaa u waajibaya assuknaa deegaan ayaa u waajibaya duuna nafaqati nafaqada ka sokow nafaqa laguma laha ninka laakiin waxaa ku waajiba buu leeyahay meelay degto intay ciddada ku jirto ilaa an takuuna xaamilan ilaa inay xaamilo ahaato mooyaane gabadha markii la furo haddii ay tahay baa-ina iyo haddii ay tahay rajciya waa kala duwantaha rajciyadu waa zawja kamaysan bixin inay zawjo tahay walidaalika ninka ka xijaaban mayso gabadhu intay rajciyo tahay kadaalika khalwada way u bannaan tahay inuu la khalwoodo gabadha markay rajciyo tahay dumarka soomaalida inta badan markii la furo xijaabka isku boobayo waa jahli xijaabka iskugu boobaysa waa jahli aylada ninka hay taaban ha iisoo dhawaan maxaa yeele waa i furtay sax maaha hadday rajciyo tahay ka xijaaban mayso hadduu dhinto xataa way dhexlaysaa hadday rajciyo tahay hadduu furo welina ay rajciyo tahay ciddada ku jirto uu dhinto dhaxalkiisa qaybay ku leedahay weli zawjo waay walidaalika allah subxaana wa tacaala wuxuu yihi wabucuulatuhunna axaqu biraddihinna wabucuulatuhunna maxay tusinaysaa weli nimankii qabay inay yihiin weli inay xaasasku yihiin wa bucuulatuhunna nimankoodii ayaa axaqu biraddihinna ninka hadduu ragga ugula siman yaha kale bucuulatuhunna lama dheheen hadday rajciyo tahay marka deegaan iyo nafaqo labadaba way ku leedahay gurigeyday joogaysaa asayna ku waajib tahay guriga inuu maaragtay gurigeeda bixiyo hadday ijaar tahay hadduu asiga leeyahana ay ku baaqi noqoto nafaqadii iyo waxay cuni lahaydna waa ku waajib hadday marka baa-ino tahay maxaa ku waajiboo laga rabaa ninka culimmadu waa isku khilaafsan yihiin madhabu shaaficiya waxaa waaye deegaanaa ku waajibaaya laakiin nafaqa kuma lahan bay leeyihin hadday baa-ino tahay albaa'ina waa midda aan waxba kugu harsanayn waa mid aan waxba kugu harsanayn oo dalqadii ugu dambeyda aada furto shaaficiyadu waxay leeyihin deegaanku waa ku waajib gabadha haddii la furo inay guriga ku baaqi noqonayso asalka waxaa u daliila ama tusinaya qowlu llaahi caza wajal yaa ayuha الnabiyu idaa طalaqtum الnisaءa faطalliquuhuna licidatihina waaxsu lcidda wاtaquu llaha rabakum laa tukhrijuuhuna min buyuutihina walaa ykhrujna laa tukhrijuuhunna min buyuutihina daliilka waa halkaas ha ka saarina gabdhaha guryahooda walaa yakhrujna ayaguna yaysan bixin aysan guryaha ka bixin hadday aayaddu marka waxay ku saabsan tahay midda rajciyada ah taas marka maxay ku dhawoobaysaa gabadha rajciyada ay wax ku harsan yihiin waa amaa midda baa-inada ah ma waxaa la dhihi lahaa waxaa laga yaabaa in laisku noqdo taasi noqosho kuma dhinna waa baa-ina midda marka baa-inada madhabu shaaficiya waxay leeyihin sugnaa bay leedahay deegaanay leedahay maxaa u daliila waxay yidhahdeen waxaa noo daliila askinuuhunna min xayثu sakantum min wujdikum walaa tudaaruuhunna litudayiquu calayhina askinuuhunna dejiya min xayثu sakantum meeshaad degtaan min wujdikum yani min wuscikum ah daaqadiinna iyo awooddiinna meesha adinku degtaan wax ka dejiya waxay yidhahdeen aayaddan waxay ku saabsan tahay gabadha la furay ee baa-inada ah gabadha baa-inada aayaddan ku saabsantaha bay yidhahdeen oo aayaadka hore waxay ku saabsanaayeen bay yidhahdeen midda rajciyada ah aayaddaanna waa lilbaa-ina laakiin arrintaasi laguma waafaqsana shaaficiyada culamada qaar waxay leeyihin middaan iyo kuwii ka horreeyaba waxay ku saabsan tahay lirajciya gabadha rajciyada ah sida saxiixa ah gabadha baa-inada ah ee la furay furiin baa-ina laa nafaqata laha walaa sukna deegaanna ma lahan nafaqana kuma lahan ninka waxaana u daliila xadiid faatima binti qays faatima binti qays ninkeedaa furay albata albata macnaheedu waxaa waa talaaqi ugu dambeeyo furay baa inay noqotay markaasuu wuxuu usoo diray markuu furay kadib xoogaa shaciiray raashin yaru usoo diray way ka xumaatay waxay tihi intaan muu aniga iisoo diraya ilan waxay isku haysataa inay weli nafaqa ku leedahay nabiga uga dacwootay calayhi salaatu wasalaam intaysa u dacwoon ka hor asigay la hadashay markaasuu yidhi waxaad igu leedaha lama arko nabiga u sheegtay calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhaahday laysa laki nafaqatun walaa sukna ama laa nafaqata laka walaa laa nafaqata laki walaa sukna nafaqana malihid deegaanna malihid buu yidhi nabigu sala allah alay slam labada midna kuma lihid ninkaan maadaama aad tahay imra'a baan xadiidkaasi marka wuxuu nas ku yahay inaysan deegaanna lahayn nafaqana lahayn waana sida raajixa lakiin madhabu shaafici waa in la kala qaado oo la yidhaahdo deegaan ay leedahay nafaqa ma lahan wayajibu cala almutawafaa canha zawjuha midda ninkeeda la oofsaday ama ninka uu ka dhintay waxaa ku waajibaya alxdaad wayajibu waxaa ku waajibaya cala almutawafaa canha zawjuha midda zawjkeedii la oofsaday waxaa ku waajibaya alxdaadu ixdaad ayaa ku waajibaya ixdaadkuna waa tarku ziina waa ziinada iyo quruxda oo laga tago wahuwa waa fasira sheikhu wuxuu yidhi wahuwa ixdaadku alimtinaacu min aziinati waa ziinada oo laska laga manciyo wadiibi iyo udgoonka waa inuu qofka ka reebtoomo ka haro min aziinati ziinada iyo wadiibi udgoonka waxyaabaha udgoonoo la isticmaalaya sida cataradii iyo barafuunadii wixii la midba gabadha waa ka fogaanaysaa quruxna way ka fogaanaysaa oo inay isqurxiso way ka dheeraanaysaa wa cala almutawafaa canha zawjuha midda ninkeeda uu ka dhintay waxaa dusheeda ah walmabtuutati iyo midda talaaq baa-ina la furay waxaa labadaba dushooda ah mulaasamatu lbeyti guriga inay laasimaan ilaa lixaajatin ilaa dan darteed mooyaane inay guriga laasimaan bimacnaa intay ciddada ka baxaayaan wey inay idd intay ciddada ka baxaya inay guriga laasimaan intaan dambe sheikh raxmat ullahi caleyh wuxuu uga hadlay alixdaad alixdaad waa alimtinaac min aziinati waiib gabadhu inay iskaga fogaato ziinada iyo iibka ziinada waxaa laga wadaa dharka qurxoon ee indhaha soo jiidanaya ixdaadkuna waa laba nooc mid waxaa waaye inuu dhinto walaal iyo aabbaya wax la mid a oo qaraabadeeda ah taasi waxaa loo ogol yahay gabadhu inay ixdaad samayso waa saddex maalmood keliya akar min dalika looma ogola midna waxaa waaye gabadha ninkeeda inuu dhinto ninkeeda hadduu dhinto ixdaadka waxay ku jiraysaa arbacata ashhurin wa cashar afar bilood iyo toban maalin ayay waxay noqonaysaa mid ixdaad ku jirta oo ziinada waxyaabaha qurxoonna way ka tegaysaa udgoonka iyo tiibkana way ka tegaysaa waxyaabaha qurxoon waa labiska qurxoon ee indhaha soo jiidanaya ee ninkii arka laga yaaba inuu damac ka galo fii zawaajiha waa iskaga fogaanaysaa taa macnaheedu ma ahan dhar baaba ahoo dulfaa inay xihanaysa ma aha dhar caadiya oo markay dumarku guryahooda joogaan dharkay xirtaan oo kale bay xihanaysaa midabna shardi ma ah oo laazim ah inuu caddaan noqdo ama madow noqdo laazim ah laakiin midabada waa kala qorxoon yihiin midabada qorxoon indhaha soo jiidanayo ma labisanayso midab caadiya oo indha soo jiidasho aan lahayn ayay xihanaysaa dhar nadiifana way qaadane dharku inuu wasaq noqdaayo shardi ma ah diibka way iska ilaalinaysaa diibka waa catarada iyo barafuunada iyo waxyaabaha udgoon ee qofka raa'ixadiisa laga dareemi karo way iska ilaalinaysaa ama way ka fogaanaysaa saliidda way marsane oo saliid ka hari mayso haddaysan saliiddaasi ahayn nooc sida cataradiioo kale ah noocyo aada u carfaa jira noocyadaas carafta way iskaga fogaan saabuunada laftirkoodana way leeyihiin mar walbay u baahatana way qubaysanaysaa tinteeda way furfuraysaa way shallaysanay way qubaysanay sida caadadeeda ahayd amaa in sida dadka qaar ay aaminsan yihiin aan la qubaysanaynin ama tinta aan la furaynin oo maryo gooniya la qaadanaayo oo la leeyahay gabadhan waa laga dhinto waa maaragtay ixdaaday ku jirtaa oo markay dhimato xoolo la gowracayo waxaasoo dhan bidac iyo khuraafaad waay wax diinka sal kula ma ah waxa keliya gabadha laga rabo waa inay ziinada iyo diibka ka tagto keliya wax kaloo dheeraada ma jiraan waxyaabaha qurxoon inay ku labisato iyo diib inay isticmaasho iskaga fogaani gurigeedana way laazimaysaa ilaa asalka waa inay ku baaqi noqoto fii beytiha ilaa lixaajatin wixii xaajo iyo dan ay u baxayso waa u bannaan tahay wallahu aclam wsala allahu calaa nabiyina muxamed wacala aalihi wasaxbihi ajmaciin